mid waxaa weeye annaga ka dowlad ahaan sanadkan soo socda mudnaanta waxaan siinaynaa in bulshada reer wajeer ay beeraha fashaan beeraha ayaan doonaynaa iyo xanaanada xoolaha inaan mudnaanta koowaad aan siino sidaa og tihiin labada sano oon soo dhaafnay midka hadda dhammaanaya kii ka horreeyeyba mudnaanta koowaad waxaa lahaa caafimaadka iyo biyaha soo ma intaa ogtihiinba sanadkan soo socda mudnaanta ma aha inaanan ka tegayn adeegyada kale oo asaasiga laakiin mudnaanta koowaad waxaan siinaynaa beeraha dadka waxaan doonaynaa inay beeraha fashaan shaqaa sharaf leh gacantooda ay aaminaan ilaahigoodana tala tala saartaan beeraha ayaan doonaynaa inaan mataqana dadka ay fashaan sidaa ogtihiin waxaan sheegnay sanadkii la soo dhaafay beeraha iyo ka soo baxay mataqaanaa wixii beeraha laga soo goostay markii la qiyaasay oo la qiimeeyey waxay noqotay hal bilyan iyo lix boqoloo milyan oo shilin bay noqotay waxaasina waxa uu lagu keenay dad yar oo weliba si aanan weyneyn oon ballaarnayn oga shaqeeya ama beeraha oga shaqaysta haddii marka beeraha aan nin walba ku jeesto wa wax soo saarka ayaa badanaya dhaqaalaha ayaa noo badanaya dadkiina waxay helayaan nolol tan ka fiican annaga agabkii lagu fali lahaa beerihii waxna waan soo iibinay waxna hore usii yeeleen waan sii ballaarinay taraktooyinkii sanadkan dhexdiisa waa tii aan daafurayn waad ogtihiin waana ku darayna insha allah waana ka badinayna dowladda dhexena way naga caawinaysaa isbuucii hore waxaa halkan joogay wajeer la taliyayaasha madaxweynaha ku aadan arrimaha xanaanada xoolaha iyo beeraha waxay nagala hadlaayeen oo saddex maalin nala joogeen waxay ahayd in reer wajeer beerahoodana fashaan xanaanaha xooladana aysan aysan u noqonin keliya xoolo la dhaqdo loo dhaqdo keliya waa xoolaan leeyahay xoolo la tacbado loo tacbado inay anfac u yeeshaan bulshada arrimahaasaan ka dadaalin